جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس
bismillaahi raxmaani raxiim subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada hadduu alle idmasaakaan idinkugu hayna adinkana aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a xildhibaan ka tirsan golaha dawaaqiidda riddada ayaa qiray in maleeshiyaadka murtadiinta lagu laayay furumaha hore ee dagaalka maxkamadda wilaayada islaamiga hiiraan ayaa fulisay xad ka mid a xuduudda alleh kaasi oo ka dhacay fagaadho ku yaala degmada boqa qable ee wilaayadaas maamulka riddada koonfur galbeed ayaa ku eedeeyey kooxda riddada soomaaliya in muqdisho ay ka abaabulaysa jabhad ka dhanna maamulkaas saraakiisha kooxda riddada ugu magacaaban gobolka banaadir ayaa siyaabo iskhilaafsan oga hadlay roobabkii geystay khasaaraha nafeed iyo midka hantiyadeed ee ka da'ay magaalada muqdisho wilaayada islaamiga mudug ayaa dowlad diiniya u soo gebagabaysay ciidanka xisbada ee ka howlgala degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaas sidoo kale warkeenna subax waxaad ku maqli doontaan xalqadii ugu dambaysay warbixin ku aadan baay iyo baraaruga bulshada
جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس
waa isniin afar iyo tobanka dulqacda sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga kusoo dhowaada warkaas oo faah-faahsan xildhibaan ka tirsan golaha dawaaqiidda riddada ayaa qiray in maleeshiyaadka murtadiinta lagu laayay furumaha hore ee dagaalka marwaan maxamed ayaa warbixintan inoo haya murtad xildhibaan daahir amiin geeso oo ka tirsan golaha dawaaqiidda ee kooxda riddada soomaaliya ayaa waraysi uu siiyey warbaahinta maxalliga ah kaga hadlay burburka ku yimid maleeshiyaadka murtadiinta kuwaas oo uu sheegay inay ku dhammaadeen furimaha dagaalka murtad daahir amiin jeesow oo sii hadlayey ayaa sheegay in ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ay dib u qabsadeen goobihii uu cadowga duulaanka shahaadalo dirirka ah ku soo galay isagoo tilmaamay in saraakiil iyo maleeshiyaad badan oo riddada ka tirsan lagu laayay furimaha dagaalka maanta ciidamadii aa kala furkana kii dhintay iyo ka noola la kala garan laayahay oo kii dhintay xataa mushaarkiisiidii hoos iiga dhaca kii fakaday mushaarkiisiidii hoos iiga dhaca walaalow ciidankii dowladda ay tababartay meel cidlaha lagu laayay saraakiisheenii qiimaha badnaa ee ugu qaalisanaa ee tababarada gaarka ee qabe guddigood furmaha waatan wasiir xasan macalin u laha saraakiishii dadka waraaci jira wadooyin dhihimaa dowladda shaqo laakiin qorshe la-aanay ku baxeen qorshe la-aanay ku baxeen dayacaalaha ay ku ba'een dhulkii ay xoreeyeen dibaa loo qabsaday cows weynaas ku dhintay walaalkeen muxuu ahay ninka la yidhaahdo oo lagu waayay shaama cabdi maanta cows weyne yaa haysta dhulkii la qabtay ahaw suunuug meeshis ku dhintay ahaw yaa haysta xasan tuuri meeshis ku dhintay yaa haysta ee runtaan ka hadalno annagu ilmo ma nihin wuxuu dhanka kala tilmaamay in madaxa kooxda riddada soomaaliya uu yahay nin keligii taliye ahaa isagoo sheegay inuu xasan gurguurta isku soo koobay talada xafiisyada looga arrimiyo dowladda riddada cid aan isaga ahayn ay tallaabo qaadi karin fiiri waddanka madaxweyne xasana madaxweyne ka ah madaxweyne xasana wasiir ka ah madaxweyne xasana askari ka ah madaxweyne xasana nabasugud ka ah madaxweyne xasana hay-adaha oo samafal ka shaqeeya wax walbaba madaxweyne xasan keligiis wasiirnaa oo iska magacaaban xataa ma shaqeeya tusaale yaraan ku siinaa asoo jooga furuma ay wasiir wasiir ku-xigeen oo oo muxuu ahay imaaraadka ayaa elboor kusoo aadanaa layidhi diyaarado shidaal inta kusoo shugtay oo elboor ka yimid oo elboor ku qaabili oo haddana meesha ku laabtay aawa wasiir ku-xigeenkii oo shaqadaas lahay ra-isul wasaarihii aawey wasiir ku-xigeenkii aawey wasiir ku-xigeenkii arrimaha dibadda aawey oo lahay marka yaa akhi fiir dowladdan waxaa u yar xasan sheekh waxaa u weyn xasan sheekh madaxweyne xasana u weyn madaxweyne xasana u yar sax ma loo jooji maayo waxaan waa laysiin jooji maayo maayo ma la joojinayo war war dadka waa kala tageen dowlad goboleedyadaas maqan soo heshiisii maayo ma loo joojinayo kunaa u yar kunaa u weyn xakunka madaxweyne xasan kunaa u weyn kunaa u yar madaxweyneha u weyn madaxweyneha u yar cadaalad ma jirto waad aragtay sida dadka ee loo barakacinayo dhul ma jiro dhulkii dowladda ee caasimada caanka ay ku aheyd oo haddii hay-adeen aynoo dhisma hay-ad walba dhulkeeda ay u baahanayso caasimada ma laga guurahdo giddi waa la wada gaday jaamacadihii dhulkii dowladda meeshii curyaamiinta meeshii meelaafalaan meeshii kalluumaysiga meeshii maxaa laka mala tirin karo hadalka murtad daahir amiin yuusuf ayaa ku soo beegmaya xilli kooxda reedada soomaaliya ee dhex maquuranayso fashil amni oo aad u xooggana maleeshiyadeedana lagu jebiyey furimaha dagaalka ah mujaahidiintuna allah fadligiis dib u xoreeyeen deegaano iyo degmooyin ka tirsan wilaayaadka islaamiga ah ay hiidhaan shabeellaha dhexe iyo shabeellaha hoose aad baad u mahadsan tahay marwan maxkamadda wilaayada islaamiga hiiraan ayaa fulisay xad ka mid a xuduudda alleh kaasi oo ka dhacay fagaare ku yaala degmada buqa qable ee wilaayadaas waa kan cabdiqani maxamed oo warbixintan inoo haya الله أكبر الله أكبر الله أكبر
waa xukun xaduuridda ah oo gelinkii dambe ee shalay ay fulisay maxkamadda ku dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayada hiiraan kaas oo lagu fuliyey askari murtad ah oo ka tirsanaa maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya boqolaal ka mid ah bulshada reer buqa qable ayaa isugu soo baxay fagaraha uu xadka ka dhacayay si ay u daawadaan waxaana fagaraha xukunkii kasoo baxay maxkamadda ka akhriyey mid ka mid ah qudaada maxkamadda wilaayadaasi intaas kadib maxkamaddu waxay jawaabka dalabtay eedeysane axmed yuusuf cabdulaahi wuxuuna ku jawaabay sidatan haa waa jirtaa in aan ka tirsanaa ciidanka danab ee maraykanka u shaqeeya xilliga aan ku biiray waxay ahayd bishii tobanaad kadib waxaa lii qaaday tababar markii uu tababarka ii soo dhammaaday waxaa dib liigu soo celiyey jowhar waxaa shaqadayda laga dhigay ilaalada gaarka ah ee garoonka magaalada jowhar hadda ayaa mujaahidiinta isoo qabteen anigoo ka imaaday beledweyne una socda muqdisho xukun intaas kadib maxkamadda ku dhaqanka shareecada islaamka markay dhegaysatay dacwadan iyo jawaabteeda oo ah mid qiraal ah una bandhigtay shareecada islaamka waxayna xukuntay sidatan kow in uu yahay falka uu ku dhacay eedeysane axmed yuusuf cabdulaahi mid riddo ah labo in lagu fuliyo axmed xaduriddo oo ah dil toogasho ah xukunkan wuxuu ku sugnaaday qiraal maraajicda kow suuratulmaa-ida aayadda kontoni koowaad qowluhu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakidu alyahuuda waannasaara awliyaaa bacduhum awliyaau bacd waman yatawallahum minkum fainahu minhum ina allaha laa yahdi alqowma aldaalimiin qowluhu sala allahu calayhi wasalam man badala diinahu faqtuluuh rawaahu ljamaacatu ilaa muslima وقال الحافظ ابن عبد البر أن من ارتد عن دينه حل دمه وضربت عنقه والأمة مجتمعة على ذلك وبالله التوفيق حدنا waxaan gudagala gadaynaa tanfiidkii xadka insha allah dhowaan ayay ahayd markii sidan oo kale maxkamadaha ku dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayaadka shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe ay fuliyeen xukunno kala duwan oo ka mid ah xuduuda allah waad mahadsan tahay cabdiqani maamulka riddada koonfur galbeed ayaa ku eedeeyey kooxda riddada soomaaliya in muqdisho ay ka abaabulaysa jabhad ka dhanna maamulkaas nuur cali warsame abowshayba ayaa warbixintan inoo diyaariyay wasiirka wasaaradda warfaafinta maamulka riddada ee koonfur galbeed oo shalay shir jaraa'id ku qabtay magaalada baydhabo ayaa si kulul uga hadlay arrimo la xidhiidhay jabhad hubaysan oo uu sheegay in looga dhawaaqay magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya taasoo la doonayo in lagu qalqalgeliyo deegaanada uu ka arrimiyo maamulka riddada laftagareen murtad maxamed ibraahim bilaal ayaa sheegay in maamulka koonfur galbeed marna uusan aqbali doonin jabhad hubaysan oo si qarsoodi ah loo soo abaabulay in lagu dhibaateeyo maamulkooda isagoo ka hadlayay shirkii dhowaan ka dhacay magaalada muqdisho ee loogu magacadiray madasha wadatashiga qaranka ayuu sheegay in halkaas ayba ahayd meesha laga soo abaabulay jabhad la doonayo in lagu dumiyo maamulkooda waxaana uu yidhi waxaan rabnaa inaan si kooban ugu jawaabno xubno shir ku qabtay magaalada muqdisho halkaasna kaga dhawaaqay wax u eg jabhad la rabo inay fadqalalo iyo xasilooni darro ka abuurto deegaanada koonfur galbeed soomaaliya sagaalkii bishii mey waxay ugu yeereen d b c balse u muuqday inay yihiin jabhad sida qaarkoodba afkooda ka sheegeen taasi ma aha marka mid ka shaqaynaysa deegaanada koonfur galbeed soomaaliya waxa uu mar kale murtado bilaal uu xusay inay heleen xog rasmi ah oo muujinaysa in jabhad abaabulan lagu diyaariyey magaalada muqdisho islamarkaana la doonayo in si dhumaalaysi ah loogu soo daabulo gudaha deegaanada uu ka arrimiyo maamulkooda waxaa sidoo kale murtadkani uu sheegay in doorashooyin iyo waxyaabo kale la doonayo in loogu soo hosgambado maamulkooda taasina ay ka soo horjeedaan isagoona yidhi saa ogtihiin madaxweynaha dowladda koonfur galbeed wuxuu qayb ka yahay een, shirka madasha wadatashiga qaranka oo ka socday magaalada muqdisho shirkaasna waxaa laga soo saaray bayaanaadkii iyo communiquegii idinka aad aragteen marka een, wadanka iyo jihada uu aadayo iyo qaabka doorashada loo galayo way caddahay wax oo hadda mugdi ku jira male iyadoo arrimahaas lagu soo hoosgabanayo in fidqalalo iyo fidna laga shaqeeyo cid laga yeelaya ma jirto murtade cabdicasiis laftagareen oo sagaalkii meeye ka soo tagay shirkii ka dhacay magaalada muqdisho ee ay ugu yeereen madasha wadatashiga qaranka taasoo dhelisay in xiisaddan ay gaarto ilaa heer maraykanka uu ka soo saaro warqad oo ku socota villa soomaaliya loogana digayo xaaladda ay ku socoto xukuumaddooda waxayna hadda kooxda eridada maraysaa marxaladdii ugu liidatay iyagoona sidan ay maalin walba isaga dhaleecaynayaan warbaahinta qaybaheeda kala duwan waad mahadsan tahay abuushayba saraakiisha kooxda riddada ugu magacaaban gobolka banaadir ayaa siyaabooyin iskhilaafsan ooga hadlay robabkii geystay khasaaraha nafeed iyo midka hantiyadeed ee ka da-ay magaalada muqdisho warbixintan waxaa inoo haya casaam carafaat khasaare xoogan oo ka dhashay roobkii maalmo ka hor ka da-ay magaalada muqdisho ayaa saameyntiisa weli laga dareemayaa degmooyinka gobolka banaadir musuq maasuq iyo xatooyo saraakiisha kooxda ardada soomaaliya ku sameeyeen mashaariicda dhismooyinka wadooyinka muqdisho ayaa qayb weyn ka ah burburka wadooyinka wararka kasoo baxaya ayaa sheegaya in lacagaha malaayiinta dollar ah lagu bixiyey wadooyinka ku burburay roobkii jimcihii lasoo dhaafay ka daayay xaafado ka tirsan gobolka banaadir dadka ku dhintay fatahaada biyaha ayaa sii kordhay waxayna sii cagacagaynayaa koob iyo toban ruux halka weli nolol iyo geeri lagu laayahay dhowr qof madaxda kooxda ardada u qaabilsan gobolka banaadir ayaa isku dayay inay hoos u dhigaan khasaaraha ka dhashay roobka iyo masuq maasuq ay ku kaceen afhayeenka maamulka gobolka banaadir ee ugu magacaaban kooxda ardada ayaa roobkii saacadaha kooban ka da-ayay magaalada muqdisho ku tilmaamay kii ugu xooganay caasimada ka daatan iyo sideetimadii qarnigii hore madaxda hay-adda sodma kuwaasi oo soo bandhigay saadaasha hawada iyo roobabkii xalay ilaa iyo saaki ka da-ayay magaalada muqdisho waxayna sheegeen in roobkaani uu ahaa mid ku cusub ee magaalada islamarkaana dalka ugu dambeysay sanadkii kun sagaal boqol siddeetan iyo sagaalkii oo roob noocan oo kale ah uu ka da-ay magaalada muqdisho saacado kadib waxaa warbaahinta la hadlay ninka lagu magacaabo maxamed amiir oo kooxda ardada ugu magacaaban guddoomiyaha gobolka banaadir isagoona beentii hore been kale ka dabageeyey balse ah been khilaafsan midii maamulkiisa shalay soo saaray isagoona roobka muqdisho ka da-ay sida tan ku tilmaamay wuxuu ahaa roob marka waa aragtaan roobka inta uu le roob caadiya ma ahayn wuxuu ahaa roob aad uga duwan roobabkii hore la aqooni jiray waxaa laygu yidhi taariikhda dadka dib u raaca sagaal sano ma di'in roob noocaasaa laygu yidhi iskool bulisi waa bannaan tahay hadda waa laga saaray meelo badan oo ay biyo fadhiisteenna waa laga bixin doonaa saa darteed waxaan dadka uga tacsiyadaynaynaa wixii culeysyaha ee yimid waxaa naga dhintay koob iyo toban qof ilaahay ha u naxariisto ayaan leenahay waxaa kaloo dumay sagaal guri hal qofna waa ku dhaawacmay waxaa go'ay meeshan oo dhan yaa dhulka gashay meelo badanna dhaawac xoog laha soo gaaray wadooyinka ugu muhiimsan muqdisho ayaa saacado gudahood ku burburay sababa la xiriira qaabka dhismaha aada u liitay kooxda ardad ayaa lacaga malaayiin dollara ka aroorsay shacabka iyadana lacagahaasi jaabka ay ka buuxsadeen madaxda kooxda ardada ee burcadda ah waad mahadsan tahay casaam wilaayada islaamiga mudug ayaa dowlad diiniya usoo gebagabaysay ciidanka xisbada ee ka howlgala degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaas waa kan cabdiraxiin sheekh cali oo warbixintan inoo haya
tooshla iftiisaada tihin towjiihana hortaagaano dhammaanteydna lagu taaraasuusa tihin lagu taaraasuusa tihin
waxay ahayd xaflad si weyn loo soo agaasimay laguna soo gebagabeynay dowlad diini ah taas oo loo qabtay ciidamada xisbada ee wilaayada islaamiga ee mudug dowladan ayaa waxay socotay muddo toddoba maalmood ah taas oo lagu kordhinayay aqoonta diimeed ee walaalaha ka shaqeeya faridda khayrka iyo reebidda munkarka kuwaas oo looga bartay inay wanaagga kula dhaqmaan ummadda muslimiinta ay mas-uulka ay ka yihiin ee ku sugan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee mudug xafladan oo ka dhacday degmada jawle ee xarunta wilaayada islaamiga ee mudug waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiin ka socota wilaayada nuqabo culimo macallimiin iyo marti sharaf kala duwan oo qayb ka ahayd munaasabadda lagu soo xirayey dowladda ciidanka xisbada ee wilaayada islaamiga ee mudug dowradan ayaa waxaa loogu magacdaray usaamata binu zayd shicaarkeeduna uu yahay kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas ayaa waxay ka turjumaysaa in ragga dowladda loo qabtay ay yihiin kuwa wanaagga dadka fara xumahana reeba nuqabada wilaayada ayaa sheegay inay garab taagan yihiin inay la shaqaynayaan ciidanka xisbada wilaayada maktabulxisba wuxuu u taagan yahay walamra bilmacruuf wanahyi can munkar uu taagan yahay waa isla wada ogna ummadduna waa waxa ay u baahan tahay in looga shaqeeyo waa qaybta ugu weyn ee in looga shaqeeyo dadka la rabo waa dadka shacabka ku dhex jira waa dadka xumaha arkaya waa dadka wanaagga inay faafiyaan laga rabo marka koowaad ilaahay idinku duwo ilaahay idinku duwo inay adinka idinka muuqato kadibna aad ku tatbiiqidaan dadka sharcigaas iyo diinkaas aad ku tatbiiqdaan munkarka aad suulidaan macruufka aad ummadda fartaan saasaan idin dardaarmayna inaan ummadda munkarka ka reeb cid kastaa waaba ilaahay inay ugu dhowaato waa shay looga baahan yahay waana arrin noo wada yaalla khaasatan waan idin wakiilanay wakiilaad nooga tihiin atbaa aan idin nahay idinkaga hari mayno waa idinku garab taagannahay ilaahay dartiis aan odayaal idinkugu nahay haddii qaldan inaan gacanta idinla qabano oon carabka idinkula suulino aan diyaar u nahay ninkabya ayaa wuxuu yidhi habkaas dowladnimo waxay rabtaa himilo sii dheere hesha seexa maahana waxbay hoos ku wadataa xilka laysu dhiiba hoosta waxbuu ku wada shiikhulwaali sheekh xasan abu xamsa ayaa la dardaaramay dhallinyarada xisbada dowladda loo soo afmeeray inay ku dadaalaan faridda wanaagga reebidda munkarka ummaddana khayrka loogu yeero marka waxaan leenahay jazaakum allahu khayran runtii raggani sida ay soo sheegeen raggii iga horreeyey waxay qayb ka yihiin suquurta ee cadowga lagula xisaabtamaya qayb bay ka yihiin qayb waxay ka yihiin xiriirkii dadweynaha iyo maxaakiimtii qayb waxay ka yihiin ama ay u taagan yihiinba alamru bilmacruuf wanahyi cala almunkar runtii waa rag ilaahay uu soo waafajiyo nasiibkooda ka dhigay anwaacdeeda kala duwan jihaadka dhexdiisa hawsha ka socoto ma ahan rag uun u taagan oo keliya qismi oo keliya ka mid ah dacwada ka mid ah ama ka mid ah jihaadka runtii ay ku kulantay oo nasiibkooda noqotay anwaacdaas kala duwan ee camalka dhexdiisa ah nin walba ee soo haleelay ilaahay nasiibkiisa ka dhigay camalkan inuu soo haleelo ninba meel uu nasiib u yeeshay adinku marka runtii waxaad nasiib u yeelateen albaabkii waxaad taagan tihiin dacwadii iyo diinkii waxaan rabnaa marka insha allahu tacaala inaad noqotaan qudwo lagu daysado inaad yeelataan ummadda muslimiinta ee aan ka dhex adeegayno ilaahay inaan u barino ciidanka xisbada ayaa ah kuwa hariya habeenba ku dadaala sidii dadka muslimiinta khayrka loo gaarhsiin lahaa waad mahadsantahay cabdiraxiin ugu dambayntiina waxaad ku soo dhowaataan xalqadii ugu dambeysay warbixin ku aadan baay iyo baraaruga bulshada waa kan bashiir muxiidiin abu ayman oo warbixintan inoo haya
bilowgii imaanshiyahayga waxaa igu maqaalo ahaa in uu beled ku cagta saaray isku filnaansho xagga wax soo saarka ah natiijada biyaha roobka oo laga faa'iidayo awgeed inkastoo buula fulay uusan marin webi beeralaydana ay ku tiirsan yihiin xilli roobaadka haddana waxaa soo kordhay dadaal looga faa'iidaysanayo biyaha durdurka ah ee sida weyn magaalada uga haqibtiray baahiyaadkii xagga biyaha isticmaalkooda iyo cabitaan ahaan intaba wixii ka dembeeyey markii wilaayada islaamiga ee baay ay hirgelisay mashruucii biyo-xireenka guryihiina ka baaqsadeen isticmaalka biyihii waraha lana soo afjaray dhafaadkii loo marayay biyaha dhinaca kale waxaa furmay dariiqooyin kale iyo fikrada looga faa'iidaysan karo biyaha waraha iyo kuwa meel fadhiisiga lagu ogaa waxaan booqday beer ku taalla koonfurta degmada boolafulay sidoo kalena qayb u diyaarsan tahay greenhowska ama guriga cagaaran oo ay ka baxaan khudrado ayu nuuc iyo geedmiroodyo kala duwan waxay ahaayeen kuwa soo jiidanaya indhahayga waxay gebi ahaanba u muuqdeen kuwa beddeli kara aragtidii aan ka qabay dhulbeereedyada ku yaalla jinka webiyada jubba iyo shabeelle ee aan indhaha saaray maxaa yeelay horumarkan cusub ee magaaladan ayaa noqonaya horusocod loo tallaabo qaaday oo u baahan in lasii dardargeliyo si muddo kooban oo waxqabad iyo dadaal bulsho ah kadib loo helo qudrad ka soo go'da degmadan waa dhulbeereed aad u baaxad weyn oo ay qayb ka tahay midda greenhowska ee goonnida u dhisan waxaana lagu waraabiyaa motoor biyaha ka soo jiida mid ka mid ah waraha ku yaalla buulafulay tijaabadan oo ay samaysay wilaayada islaamiga ee baay ayaa la filayaa in lasii horumariyo islamarkaana magaalada u sii furto albaabo looga faa'iidaysanayo helitaanka khudradda cagaaran iyo midhaha fawaakihada waxyaabaha lagu beeray ee ii muuqanaya waxaa ka mid ah liinta iyo khudradda cagaaran halka mida greenhowska ay ku rastaysan yihiin geedaha khajaarka bayturaafka iyo koostada waxaan waraystay intii aan halkaasi ku sugnaa oo aan mikrofoonka ku wareejiyey si uu faahfaahin inoo siiyo mid ka mid ah howlwadeennada mashruucan beerta wuxuu iiga warbixiyey wax soo saarkooda iyo si gaar ah dalagyada ay xoogga saareen wuxuu soo tirakoobay wax ka badan toban qaybood oo halkan lagu beeray marxaladan bilowga ah iyo halka ay higsanayaan ayuu sidoo kale albaabka u garaacay yacnii ka hadlay oo uu wax ka mid ah noo tilmaamay
guud ahaan meeshaan aad u jeedaan waa beerta walaayada islaamiga ee bay beerta waa laba nooc qayb waa qayb furan oo ku abuuran sida koostada liinta qudaar sidii loo yaqaanay adiga noocyadeeda kala badan bocorkii yaanyadii iyo in la mid ah oo ishaadu hadda ay qabanayso bashiirow aad iyo aad qaybta kale qayb kaloo ayadan waxaa jirto green house ah tan aad u jeedaan oo hadda aan gelayno dhexdeedu waad u jeedaa qaabkay u diyaarsan tahay bal inoo sharax qaabkay u diyaarsan tahay runtii waa qayb qaab ahaan waa guri weyn oo kor ka didan biyina aan soo gelaynin cayaanna aan soo gelaynin hoosna shabaq ka ah dhexdeeda waxaa looga talagalay biyo soo gelaayo bes inay ka waraabiso aad iyo aad oo xitaa roobka biyihiisa ma roobka saameynayo biyaha xataa ma soo gelaayo si cayayaanka iyo qoraxda la rabay iyo wax badan qaybna iskaga difaacdo qaybna ay u hesho sidaas daraaddeed marka ee qaybtaasaa loo diyaariyey duniduna way ka dhisan taho annagana waa ka mid nahay ee wixii horumar ah aan shareecadana diidaynin waa horumarka walaayada ay ka mid tahay akhaana soo dhowo waxyaabaha hadda ku beeran maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah saad ishaadu ay qabanayso ee kajaarka geedka la yidhaahdo geedkan waa kajaar baa la yidhaahdaa waa soo goynayaa ee kajaarkan waa geed qudaarta loogu talagalay qudaar uu ka mid Adi.
yahay asal ahaan oo khudradda lagu cunaa qudaxoda lagu cunaa Aha.
ee bashasha lagu cunaa oo bashasha iyo waxaa lagu darsadaa iyo ansalaatada iyo begelka iyo waxaasaa laisku darsadaayo markaasa eh, ciriin baa lagu cunaa si fiican Eh, intaasuu la egyahay Eh, waxaa waa kasii yara weynaan karaa laakiin intaasuu u badan yahay waana u jeedaa bismillaah
aad iyo aad Ah, mucaan keliya ma arkaysaa maasha allah maxaa kale ku beeran sidoo kale halkan ishaad waxay qabanaysaa eh, bayturaaf geed la yidhaahdo oo haddeer soo baxaya bayturaafkan waa geed ma arkaysaa cabitaan looga talagalay in lagu cuno wuxuu arkay in dhulka oo la garaacdo laga dhexlayo faa'iido dhanka risqiga iyo faham buuxo iyo xikmad uu allaah dhexalsiiyo dadka isku daya ka faa'iidaysiga fursadaha ay biyaha roob ku bixiyaan mashruucan waxaa sidoo kale soo dhoweeyey oo arrin guul ah ku tilmaamay ogaas ibraahim maxamed isaaq oo aan kula kulmay beerta wuxuu bogaadiyey tallaabadan oo ay buulo fulay haddii ay sar u qaaddo ee uga kaaftoomi karto khudradda ay ka soo dhoofsato gobollada kale walaal meesha hadda annaka aan joogno waxa waaye wartii oo la dhihi jiray war makiinay oo degmada buulo fullaay maanta maadaama oo hadda aan joogno oo walaayadda islaamka ay gaartay buulo fullaay horumarka ay gaartay ay ka mid tahay oo mar horena oomana ay ahaan jirtay oo biyo iyo wax kastaba dhib looga qaban jiray maanta heerka la gaaray waxaa ka mid ah in beertii hadda oo qudaarta lagu abuuri lahay oo biyaheedana warta makiinada laga keenayay inaan hadda dhex joogno qaybta bannaanka waxaa ku taalla aad u jeedin geedaha waaweyn waa liin oo haddaba dhashay oo midhaha laga guranayo basbaasaa ku yaalla waxaa ku yaalla eh, koostaa ku yaalla nyaanyaa ku taalla een, qarihii la dhahayaa ku yaalla intii oo qudaar ee loo baahanahay a beerta bannaanka ay ku taallaa haddii ilaahay raalli ka noqdo faa'iidadaadana faa'iido oo magaalada ay soo gelaysa oo lagu faa'iideynayo ee waxaan dadka aan u sheegaynaa oo ummadda soomaaliyeed aan gaarsiinaynaa dadka webiyeysha haysta oo dhulka oo webiga qarkiisa iyo meelahaas degan inay ka faa'iidaystaan hooshooda ay labalaabaan wax dibidaha laga keenayo sidaan ugu maarna maadaama hadda xareed keligeed intaas looga maarmay ninkii webi qaba waxaa waaye waxaas ka badan iyo ka faa'iidi lahay inuu keenaa la rabaa haddii ilaahay raalli ka noqdo soomaalida inay hurdida ay ka kacdo ay duubato waddankeeda inay wax dhal is leeyahay wax soo saaran karta inay isku daydo cusmaan kuulow waa shakhsi deegaan ahaan degan degmada buulofullaay wuxuu dhanka bari ee magaalada ka hirgeliyay sannad ka hor beer uu ka soo saaray khudradda noocyadeeda kala duwan waxaan booqday isagoo ku guda jira diyaarinta tacab hor leh wuxuu ii sheegay in halkan tijaabadiisa uu arkay inuu ka faa'iidaysiga uusan ku ekaan karin islamarkaana sii ballaarinayo mashruuca uu sida iskiisa ugu istaagay walaalihiisa dadka deegaanka ayuuna ugu baaqay inay u istaagaan tacbashada ugana faa'iideeyaan bulshadooda waxaad iga soo booqateen beertayda oo ku taallo magaalada agagaarkeeda buulo fulaay oo wartan ku dhex taallo wartiina oo oo macnaa oo lagu waraabinayo matoor iyo waxaas saaran marka hore wartaan qaabkee loo isticmaali jiray waxaa loo isticmaali jiray deegaanka aa dhaasan jiray laakiin biyo-xireenka intii la sameeyey waxaa waa laga maarmay anna markaas aga soo dhaaday fikraddan in macnaa aan ka faa'iidaysto oo qudaar iyo waxaas aan kasoo saaro horumarka magaalada oo oo aan ka sameeyo waa gartay marka waxyaabaha aad soo saartay oo kale maxaa ka mid ah waxaan soo saaray waxaa ka mid ah koostada waxaa ka mid ah ansalaatada kabsar caleenta sida baamiyaha iyo wixii limid ah geley iyo- magaalada qaadatay magaaladaba ku filan horumarka magaalada waaye magaalada ku filan magaalada qaadatay waa gartay ee dad badanaa macnaha waxay aaminsan yihiin in meelahan beero laga sameeyo aysan wax soo saar lahayn maxaa dhihi lahayd dadkaasi bismillahi raxmaan maasha allah wey, ma- dhulkeen waxaa waaye biile u baahan waxaa waaye meel aan wax laga soo saari karin ma laha wax waa laga soo saari karaa boqolkiiba boqol in wax lagu soo saari karaa aaminsanahay waan isku dayey waana ku guulaystay maasha allah warta waxaan ku sameeyey qodnaanan ku daray hoogaa waa weyneeyey ilaahayna waa iga guulaystay alxamdulilah haddana waana- waana ii buuxdaa hadda tacabkiyaan bilaaboyaa qudaartii inaan soo saaro aan ka raji weynaa maasha allah Ee, waxaan jeclahay sidii hore hamigeyga si ka fiican Haa. waxbaa arkay marka in dhulkii wax laga soo saari karo ayaan arkay waxaan rabaa dadkii degaankii anoo degaankii matalaayo dadkii degaanka inay iga soo daydaan ayagana war waaweyn ay leeyihiin sidayda oo kale inay ayagana oo sameeyaan warhii dhulkii laga faa'iidaysto Si fiican.
oo magaaladii horumarkeeda la sameeyo Maasha Allah.
maasha allah marka insha allah marka waxaa jeceshihiin qudaarta laga soo saaro agaarka buulafula in magaalada ay ku filnaato magaalada inay ku filnaato insha allah waa- waana rajayna haddii ilaahay ka raali noqdo insha allah dhankeeda wilaayada islaamiga ee baay oo mashruucan iyadoo la garab taagneyd taageerada tooska ah iyo tawjiihaadka waxay ka hadashay marar badan ahmiyadda tacbashada iyo waxsoosaarka deegaanada wilaayadan waxay caan ku yihiin si guud beerashada waxayna dadku xoogga saaraan beerista qeybaha badarka inkastoo mashruuca buulafula uu yahay mid ka duwan inta badan noocyada kale ee beeraha gobolka sida uu inoo sheegayo weliga wilaayada islaamiga ee baay sheekh xamse abujacfar oo aan wax ka weydiiyey walaayada si guud ahaaneed babaay marka laga hadlayo waa walaayatul mazaaric xagga beeraha ilaahay subxaana watacaala ayaa ku mahadsan Eh, halka magaalada hadda aan joogno marka een, waxaan sameynay beer een, walaayada ay hirgelisay oo magaalada duleedkeeda ku taalla oo toba la geliyey oo loogu talagalay qudaarta yaryar iyo tan waaweyn intaba in laga helo sidoo kaleeto waxaa la hirgeliyey sida hadda aad ka dhawaajisay green house oo asagana mashruuc gaar ah ah eh, waa abuur laga keenay dibadaha aan rabno inaan ku beerno halkaasi waaba la beeray hadda shaqadiisa mar dhowna waa uu soo go'i doona insha allahu tacaala marka aragtidaasi waxaa ka dambeeyey deegaanka ma- magaalada maadaama ay tahay magaalo mawaasimta qaar xiranto xilliyada roobka oo kaleeto xoogo culeys ay noqonayso meelaha qaarkood in maxay ahayto lasoo maro ama lasoo galo ama wax laga soo gela ay culeys noqonayso magaalada asal ahaan inay isku filnaato xagga qudaarta soo dhodhoweynaysa haddaysan ku filnaanin mashruucaasi marka mashruucaan ugu talagalnay waayo isku filnaasho inaan ka muujino degmadan buulafula
فيها نلاقي الفايدة ونصون راس المال تتغير الأحوال واحنا في أحسن حال سر الحياة الطيبة ummadi waa tacliin iyo wax soo saar tacliintu waxay shamlisaa dhisidda ummadda iyo horumarkooda halka wax soo saarka iyo tacbashaduna ay ka dhigan yihiin in khiyaarka qofka iyo qaraarhkiisa uu isagu gacanta ku haysto si ka duwan ummadaha gacmo hoorsiga shisheeyaad la baray ee aan maya odhan karin bani aadam maalin qoodiye sida eyga haddaba buulafulay waxay diraysaa risaale caalamiyaha oo muujinaysa in dadaal kooban uu dhalo horumar iyo barwaaqo dadaalahana wuu gaaraa halka uu hiigsanayo wax soo saarkana uu yahay midka lagu gaaro guusha si ka baxsan ku tiirsiga dalagyada dibadda oo looga bixi karo beerashada badar iyo cunto kuu damaanad qaadi karta caafimaadkaaga hore ayaa waxaa loogu yidhi biye sacbadaada ayaa looga oombaxaa guud ahaan dhegaystayaal intaas ayaan ku hakinaynaa warbixinadii taxanaha ayaan ugu magac darnay baay iyo baraaruga bulshada allah subxaanahu wa tacaala ayaan u mahad celinaynaa noo suurtageliya diyaarinta iyo tebinta warbixinadan iyo dhammaan walaalihii igu saaciday adinkana waad ku mahadsantihiin dhegaysigooda wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
يبقى هنا عهد تألقى ها هنا نور السلام مهيمنا هي أمتي ترنو السنا تحكي سلاما مفعما وصل الفؤاد وحسنا هي قصة سارت بنا نثرت زهورا في دنا إسلامنا يسلو بنا نحو الجنان وقد دنا
waad mahadsan tahay bashiir warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya saaka oo isniinna idaacadda islaamiga andalus xilligan waa naga inta warkan war la mida intaan ku kulmi doonno hadduu alla idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu